barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimca bisha abrilna waa afar iyo toban sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
arooska lagu soo bandhigayaa xilligii soo socoto gabadhu calanka iyagoo cawaale
waa qaar ka mid ah ciyaar dhaqameedka sayliciga oo caan ka ah gobolada owdal salal iyo ilaa jabuuti oo aynu jimcaha maanta ah aad kaga bogan doontaan dhegaystayaal barnaamijkeena dhallinyarada maanta dhankii heesahana kama marra barnaamijka
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
diyaarad dagaal oo maraykanku uu leeyahay ayaa bamkii ugu weynaa hubka maraykanka oo culayskiisu uu dhan yahay toban kun oo kilogaram loona yaqaano hooyada bambooyinka ku riday dhismo dhulka hoostiisa ku yaalla oo kooxda daacish ay ku leedahay gobolka la yidhaahdo nangarhar ee waddanka afghanistan wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in bamkaasi lagu dilay soddon iyo lix ka mid ahaa dagaalyahaninta kooxda daacish laguna burburiyey hub badan waxaa bayaankaasi lagu sheegay oo kale inaysan jirin wax khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray weerarkaasi war kale oo ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha afghanistan ashraf khani ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ku dhacay wada shaqaynta ciidamada amniga iyo difaaca afghanistan bamkaasi oo la sameeyey in ka badan toban sano ka hor ayaa marnaba aan loo isticmaalin dagaal hadda ka hor waana bamka ugu weyn kuwa nukleerka aan ahayn ee maraykanka uu haysto
maleeshiyaad ka tirsan mucaaradka suuriya iyo dad rayida ah ayaa maanta laga daadgurayay afar magaalo oo ku yaala dalkaasi kadib heshiis dhex maray dowladda suuriya iyo mucaaradka tobaneeyo bas ayaa dad fara badan maanta ka qaaday degmooyinka madaay iyo zabadani oo ku yaala duleedka magaalada dimashik kumanaan ruux oo ka mid ah taageerayaasha dowladda oo ku go'doonsan deegaanada fuwa iyo kafraya ayaa la filayaa inay qaadaan basas kale dadkan ayaa kusii jeeda magaalada xalab qaybaha ay dowladda gacanta ku hayso in ka badan soddon kun oo rayid ah ayaa lagu wadaa inay kaga faa'iidaystaan heshiiskan dhinaca daadguraynta ah
qaar ka mid a ciyaaro dhaqameedka sayliciga ayaa waxay caan ka yihiin gobollada ay ka midka yihiin awdal salal iyo ilaa iyo jabuuti jimcahana waxaanu uga boganaynaa barnaamijkeena dhallinyarada
cali ciidle sarreeye wuxuu ka mid yahay abwaaniinta aqoonta u leh dhinaca ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka maanta waxaan ku waraysanaynaa barnaamijkeenna hiddaha iyo dhaqanka ee jimcaha ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a bal si kooban taariikhda ciyaarta sayliciga sharaxaada naga sii ciyaarta saylicigu waa ciyaar soo jireena oo awowyadii hore ka hadhay waxaanay ka bilaabantay magaalada saylac magaalada saylacna magaalooyinka soomaalidu degto tii uga xadaarad horraysay ahayd oo cid kastaa deganayd sidaasay ahayd caalamka waxaa jira qole aan deganayn ma jirin laakiinse dhaqanka soomaalidu wuxuu halkaasu ka bilaabmay maxaan ku dhaha saylicidu magaalada saylac laydhaabay ka bilaabantay ciyaarta saylicida imse nooc bay u kala baxaan baad u malaynaysaa ilaa tira ahaan markaad aad u tilmaanto ilaa iminka bug bay ku qoran yihiin waxay u kala baxdaa ilaa boqol iyo konton ciyaarood bay u kala baxdaa boqol iyo konton habbaa loo kala ciyaarayaa oo kala duwan oo loogu luqaynayaa miya mid walba cod gaaray iska leedahay mid walba habdhac gaaray iska leedahay inkastoo ciyaaraha badani habdhaca ay isku dhowdhow yihiin haddana luuqadahu waa kala gaar codkuna waa kala gaar jaantiyo jiibtuna waa kala gaar rag iyo dumar baana ciyaara
sidii wakhtiyadaa hore loo ciyaari jiray ee laga soo gaadhay dadkii resaylac ahaa ee xadaaradda lahaa unbaa ilaa wakhtigan loo ciyaaraa soo ma Een, ciyaar kasta macaal dhaqanka jira ee maxaanku idhaha botorka sayliciga dhaantada mid kastaba waxaa la ydhaha dhaqan iyo casri Een, qaar casriyeeyo fara badan way jiraan oo imiga dadkan yaryara imigu ciyaartii hore lama qabsanayaan xataa imiga baraanahay ciyaaro badan baan baraayo way la qabsan waayeen ciyaarihii hore marka waxaan usoo gaagaabiyey dadkii hore dad xoog waaweyn oo caana dhabiyeen kuwan laxoox bay cunayaan oo laba jeer markay boodaan bay jabayaane ka fududoo sidii laakiin ku dhowdhow baan samaynay laakiin si codkeygii orijinaalkii kolle ma guura laakiin sacabkii habdhaca in yar isbedelo kolkol ciyaarta saylicda masraxiyadda markay soo gelayaan dadka ciyaaraya amase kooxda ciyaaraysa ee ay bilaabayaan ciyaartaa sayliciga habkee loo bilaabaa
Een, ciyaarta seylicidu dhowr ciyaarood baa lagu soo galaa laakiin se waxa u asala ciyaar lagu soo galo oo maftaaxiga ah waa ciyaarta marka la soo gelayo shaalilaaye saylaaci ya imaami malcumaar shaalilaaye saylaaci ya imaami malcumaar taasaa lagu soo galaa jalilaye yaa imaam alcumar taha Ah.
waxaad moodaa inaanay soomaali ahayn in ay carabi tahay ee ciyaarta gebigeedu waxay u badan tahay carabi carabi iyo soomaali isku jiraana way jirtaa carabi bay u badan tahay sawaaxili baa ku jira hindi baa ku jira tukri baa ku jira dhash baa ku jira ingiriis baa ku jira faransiis baa ku jira canfar baa ku jirta way badan yihiin laakiinse mid kasta waxaad moodaa in qayb canfari kaga jirto bal haddaba aynu dhegaysanno ciyaartaasi shalilaaya saylici ee lagu furo ee masraxiyadda saylicida
mid kasta mid buu ku soo dhowaystaa asalaam calayk asalaam calayk ya xabiibtii asalaam calayk asalaam calayk marka la soo gelayo midtaasaa lagu soo dhoweeyey ayaa lagu soo galaa mid waxay ku soo galaan hobaala hobaala hobaalayo weedhe hobaalayo weedhe markaa dhegaystayaasha aan reer saylac ahayn ee la baray waxays odhan karaan war abwaanku miyuu qaldamay marka maadaama iyagii yihiin tu kastaad iskaga soo dhawaysan kartaa tii markaa waad ku qurux badan tahay tidhaa shan kalaa jirta oo lagu soo dhoweeyo abwaan cali ciid taa imminka aynu dhegaysanay ee shalilaaya saylici maxaa ku xigay lagu xijisiiyaa ay kooxdu ciyaaraysa okay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay haashimo waxaa lagu xigsiiya ciyaarta laydhaa bismillaahi sala allah calayh oo saddex dhaco bismillaahi sala allah calaaye hooyaale bismillaahi sala allah calaaye hooyaale taasaa lagu xigsiiya bismillaahi sala allah calaaye hooyaalay rag iyo gabdhihii way wada ciyaarayaan tira intay leeg baana wada ciyaaraysa aduu ilaa toban nin iyo toban hablood ilaa sagaal iyo sagaal ilaa wixii toban ka hooseeya la ciyaari kartaa hablaha iyo ragguna way kala rogtaan laba laba laba inan iyo laba gabdhood baa ciyaara Ee, waa ciyaar labaley baa la yidhaho laba labadaasaa loo ciyaara inta kalena way rogaysaa oo laba inan iyo laba gabdhood baa ciyaarayo ahlo ahlo ahlo ahlo waa saddex dhaco saddex saddexdaabse u dhacdaa bal ciyaarta bismillah sala allah calaayo hooyaalaydan iyada lafteedana ee, dhegaystayaasha bal aynu u daarno oo haynala maqlaan
Thank
abwaan cali ciid maxaa kale kooxuhu aad is leedahay way ugu xiisa badan yihiin tusaale ahaan waxaa jira kuwa caruuska lagu furo lamaanaha iscaroosa loo qaado oo saylciga taasi tay ahayd
wallaahi haashima waad mahadsan tahay waxaa jirta ciyaaraha iminka waxaa jirta ciyaaran gowramaba aada ugu arkayo marka mid walba waxbay ku habboon tahay tii caruuska ku habboonaydna caruuse caruuse unbaa la yidhaa tii gacal ku dhoweydna gacal soo dhowaad unbaa la yidhi aruse aruse inikolaba aruse haya inikolaba cashiya cibaadoy macawaysina cibadoy hayay macawaysina ina tucodka weyna soo yar jiitaa waxaa lagu maaweelinayaa laguna soo bandhigayaa munaasabadaasi xafladda carooska miyaa tani arooskaa lagu soo bandhigayaa xilligay soo socoto gabadhu ay xidhan tahay taashkiibaa hareeraha la marayaa caruse caruusyadaabaa lagu soo dhoweynaya inantaas waxay niyadeeda gelinaysaa allayaa mar labaad caruuskaa dhiga ee ku niyoonaysa
bal dhegaystayaasha ina dhegaysanaya ee ka dhegaysanaya idaacaddeennan iyadana aynu dhegaysiino oon maqashiino ciyaartaasi caruuse caruuse iyo sida jiibta iyo jaanta ay iskula helayaan kooxda ciyaarta ciyaarta sayliciga ee ku soo dhowaada ciyaartii caruuse caruuse
Nicola!
abwaan cali ciid aduu teed ugu jeceshahay ciyaaraha sayliciga kolley ciyaaro waan wada jecelo waa ciyaar dee maxaan ku idhaahdaa gobolkaygii laga ciyaaro waa ciyaarta ciyaarta u jecelay waa ciyaar soomaali oo dhan wada ciyaarto waxaan se ku faanayaa maanta halkii aan ku dhashay sayle ciyaarteedii haddii caalamka oo dhan la wada ciyaaraan ku faanayaa ciyaarahan u jecelahay waxaa ka mida ciyaarta la yidhaahdo allahobaalahobaalayeyelayooy hobaalikalakaleenahay oon soo gaagaabino oon ka dhigni allahobaalahobaalayeyelayooy hobaalelayooy ciyaar kaloo la yidhaahdo silaalawewewe silaalawe sidriyamama wewe sidriyamama wewe silaalawe oo taasi waxaan malaynayaa afkaas inuu yahay maxaan ku dhaha sawaaxili oo qola sawaaxiliya deganiye tukri baa jiray saaxiibalmudalla yaa sayid cabdalla tawakal calalla waa carabi haybara haybaraa lalimaka waa canfari ciyaaro fara badan baa jira mid laakiinse mudho gob lama kala qaybso tee xun iyo tii fiican lama idhaahda wallaahi maadaama ciyaartaydii tayaashino tug kasta waan jecelay waad mahadsantahay bal ciyaarahaasi uu jecel yahay ee uu carabka ku dhuftay waxoogaa aynu dadka maqashiino iyagana iyagoo aan dhammaystirnayn qaybo ka mid aynu dhegaysiino iminka marka calanka oo kale loo ciyaarayo maxaa la idhaha calankaygoo cawaale soo maha calanka oo kale calankayago waa calankayago cawaale waad noqowisay codkii raggan ka dhigaya cimrigii jiryo waa cimrigii jiryo cawaale waad nacaawisa laakiin waxaan ka xumahay cimrigii jiryo cawaale ma odhan karayo cimrigii jiryo cawaale ma aha baasha waan u dhalno waan ku dhaaranaynaa barteeda dhigo codka jiida
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abwaan cali ciidle sarreeye oo ah abwaan inta badan khibrad iyo aqoon u leh ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee soomaalida oo aan ku wareysanaynay ee laanta afka soomaaliga ee v o a isagoo ku sugan magaalada boorama abwaan cali ciid wuxuu ku nool yahay magaalada boorama waxaana waraysiga ka qaadayay anigoo ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa hagaaga haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal ciyaaraha waxaa soo jeedinayaa nuur xasan nuur oo stuudiga ku wehliya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa furmay wareegga sideedda ee koobka yuruba league kooxda ayax ayaa guul muhiim ah ka gaartay naadiga shaalka kadib markii ay ku garaacday laba gool iyo eber labada goolba waxaa ayax u dhaliyey ciyaaryahan kalasen manchester united-na waxay barbaro kala soo laabatay dalka biljimka kadib markii ay gool iyo goola isla dhaafi waayeen kooxda anderlet manchester iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahan henrik mihadrian balse anderleeq ayaa ka daba tagtay ciyaarta oo ay ka harsanayd afar daqiiqo waxaana goolka barbaraha madaxa ku dhaliyey ciyaaryahan linder dendondeg saltafigo waxay saddex gool iyo laba gool uga awood sheegatay genk halka leon ay laba gool iyo hal ku suul daartay kooxda beshiktash lugta labaad ee tartankan ayaa dhici doona toddobaadka soo socda dhinaca talyaaniga haddii aan eegno ra-iisul wasaarihii hore ee talyaaniga selfio barlesconi oo ahaa milkiilaha kooxda a c milan ayaa shalay si rasmi ah kooxda uga iibiyey shirkad shiinees ah oo lagu magacaabo roseneri sport investment luxemburg shirkaddan oo ah shirkad dhinaca maalgashiga ah ayaa ku iibsatay a c milan lacag dhan milyan oo yuuro waxaana ay ballan qaadeen in ay dib u soo celin doonaan sumcadda kooxdan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan caalamka balse waayadan dambe ka maqnayd saaxadda tartamada yurub kadib markii uu hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha uu ku yimid kooxdan milan ayaa waxaa maamulayay berlusconi tan iyo sannadka kow iyo soddon sano oo uu madax ka ahaa waxay ku guulaysteen kow iyo soddon koob oo ay aniraahde sagaal iyo labaatan koob oo ay ku jiraan siddeed ka mid ah horyaalka talyaaniga iyo shan koob oo ah tartanka horyaallada yurub dhinaca kalena yuventus ayaa heshiiska u kordhisay weeraryahanka da'da yar ee reer argentiin bawlo dibala maalmo yar kadib markii uu dhaliyey laba ka mid ah saddex gool oo ay yuube toddobaadkan ku garaacday kooxda barcelona ciyaar ka tirsanayd koobka horyaallada yurub laacibkan saddex iyo labaatan jirka ah ayaa u dhaliyey yuube xilli ciyaareedkan lix iyo toban gool waxaa aad u doondoonayay kooxaha barcelona iyo reaal madrid ka hor inta uusan heshiiska uusan u kordhin kooxda waxaana heshiiskan uu dhigayaa inuu naadiga kasii mid ahaado ilaa iyo labada kun laba iyo labaatanka ugu dambayntiina kubadqaabeeyaha kooxda arsenal masuud ozil ayaa sheegay in uu furi doono wadaxaajood uu maamulka kooxda kala yeelan doono mustaqbalkiisa ciyaareed marka la gaaro bisha juun ee soo aadan mascuud ozil oo u dhashay dalka jarmalka asal ahaana ka soo jeeda turkiga ayaa waxaa uga haray hal sanno oo keliya qandaraaska uu kooxda kula joogo waxaa jira warar sheegaya inuu ka tegi doono arsenal haddii ay sannadkan u soo bixi waayaan tartanka horyaalka yurub ee xil ciyaareedka soo aadan mascuud ozil arsenaal waxa uu kaga soo biiray reaal madrid sannadka labada kun saddex iyo tobankii dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay ciyaaraha haddaan intaas kaga gudubno mar kale nuur xasan ayaan bal ka codsanaya hadba intuu waqtiga noo saamaxo in mar kale uu dhegeystayaasha nagu celiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid daandurey diyaarad dagaal oo maraykanka uu leeyahay ayaa bamkii ugu weynaa hubka maraykanka oo culayskiisu uu dhan yahay toban kun oo kilograam loona yaqaano hooyada bambooyinka ku riday dhismo dhulka hoostiisa ku yaala oo kooxda daacish ay ku leedahay gobolka hanangarhaar ee dalka afghanistan wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in bamkaas lagu dilay lix iyo soddon ka mid ah dagaalyahanada kooxda daacish laguna burburiyey hub badan waxaa bayaanka lagu sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray weerarkaasi war kale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha afghanistan ashraf khani ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dhacay uu ku dhacay wada shaqayn ciidamada amniga iyo difaaca afghanistan dhex maray
maleeshiyaad ka tirsan mucaaradka syriya iyo dad rayid ah ayaa maanta waxaa laga daadgureeyey afar magaalo oo ku yaala eh, dalkaasi kadib heshiis dhex maray dowladda syriya iyo mucaaradka toban iyo bas ayaa dad fara badan maanta waxay ka qaadeen degmooyinka maday iyo zabadani oo ku yaala duleedka magaalada dimashaq kumanaan ruux oo ka mid a taageerayaasha dowladda oo iyagu ku go-doonsan deegaanada fuwa iyo kafriya ayaa la filayaa in ay soo qaadaan baasos dadkaasi ayaa waxa ay tegayaan magaalada xalab qaybaha ay dowladda gacanta ku hayso in ka badan soddon kun oo rayid ah ayaa lagu wadaa in ay ka faa'iidaystaan heshiiskan dhinaca daadgureynta aad ayuu u mahadsan yahay daandurey ayuu ahaa oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ugu doorkaroonaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ah, halkan si wada jir ahaan idinkaga soo jeedinay aniga iyo ibraahim xasan daandurey intaa ayay noogaga dhan tahay tan iyo galabta inta aan hawada ku kulmi doonno waa v o e da oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo